kulankaasi oo loogu magac daray soo noolaynta wax soo saarka beeraha ee somalilan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw maxamed jaamac oo ah madaxa hay-adda faw ee somalilan ayaa uga warramay v o a waxa uu ku saabsanaa mashruuca hay-addu u qabatay beeraleyda gobolka awdal ee ay ku soo bandhigeen buuram mashruucani waxa weeyaan wejiyo badan oo ay maalgeliyeen waddanka yurub iyuda mashruucaasoo isugu jiray dhinaca waraabka dhinaca qodista ceelasha waraabka loo isticmaalo xagga kordhinta muxuu ahayey kanaalada iyo sidii loo tababari lahaa maxay ahayde beeraleyda beeraleydaasoo u baahan inay suuqgeyn helaan so waxaanu samaynay waddooyinkii muddadii sanadadii ugu dambeeyey waddooyinkii ay u soo mari lahaayeen magaalooyinka iyo meelaha ay u suuqgeyn lahaayeen waxa kale oo aanu samaynay inaannu siino tababaro aqoonta beeraha iyo sidii ay tayada u kordhin lahaayeen iyo sidii iskaashatooyinka meelaha ka jira loo qaabayn lahaa kuwaasoo dhammaantood si guula ku dhammaaday una xuub siibtay maanta inay maanta samaysaan ururo jira oo tashanaya oo wixii ay ka codsanayaanna wasaaradda beeraha iyo iyo faw weydiisanaya qaabkii halkii looga keeni lahaa mashaariicda dibadda inay iyagu wixii mashruuca iyo wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii horumare la samaynayo ay iyagu la yimaadaan aad iyo aad ayaa barnaamijyahaasi horumar weyn keeneen maanta waxaanu ku wareejinay baabuur ilaa laba baabuur iyo maxay ahayday qalab kale oo iyaguna ku shaqaynaya qoraxda oo ay ku kaydsadaan muxuu ahaayey khudaartooda si aanay u qaayisin oo suuqa u gaadhsiin karaan oo iyaguna ah qaboojiyaal ku shaqaynaya cadceedda waaweyn wasiirka wasaaradda beeraha ee somalilan maxamed aw daahir ayaa isaguna uga warramay v o a barnaamijkan iyo waxa loogu talagalay in beeraleyda iyo waddanka uu soo kordhiyo oo aan ku horreeyo barnaamijkan waxa weeya waa barnaamij loogu talagalay qorshaha dheer iyo qorshaha dhow barnaamijkanna waxaa maalgelisay hay-adda faw oo ay iskaashi wada shaqayn ay leeyihiin wasaaradda beeraha waxaa mustaqbalka dhow waxaa loogu talagalay in dadka beeralayda ah ee iyagu markaa tacbanaya ee iskaashatada ah inuu noloshooda wax ka bedelo iyo cuntadooda mustaqbalka dheerna waxaa loogu talagalay in wax soo saarkoogu aw kordho oo aw gaadho deegaanka gobolka iyo dalka intiisa kaleba inuu gaadho sidoo kale qaar ka tirsan beeralayda ka faa'iidaysatay mashruucan loogu magac daray soo noolaynta wax soo saarka beeraha ee somalilan ayaa u sheegay idaacadda v o a waxqabadka iyo muhiimadda mashruucani uu leeyahay beerahooda anigoo magacayga ku bilaabay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cumar cabdulaahi hay-adda fow waxay noo wax weyn bay noo qabatay waxtar weyn bay noo yeelatay waxtarkaasoo aad u kala gedisan taasoo aan si fiican uga faa'iidaysanay agab iyo maxay heeday waraab iyo dhinac kastaba iyo tababarro aad qiimalo oo ayna siiyeenba sidoo kale waxay noo sameeyeen koontiinaradii aan ku keydinanay wax soo saarka midhaha soo baxa iyo gaadiidkii aanu ku soo dhoweynaynay si au gaadiidka kale u qaado uu geeyo kuwa ganacsiga ee magaalada taasoo aan si fiican uga faa'iidaysanay maantana ay nagu wareejiyeen iyagoo xaflad noo qabtay bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaha cabdi daar jaamac waxaan ka socda degmada baki waxaana nin beeraleya oo beer lagu dhalay markaa beerna ku dhalay hay-adda faw waxay nala qabatay waxyaabo badan iyo wasaaradda beeroo iskaashanaya waxay bixiyeen tababaro badan waxay sameeyeen jidadka waxay sameeyeen koontinarada iyo noo keen waxay sameeyeen kinaalo waaweyn waxay keen kaabayaasha dhaqaalaha sida ay markaa daaladku gooyaan kinaalada ay u ijinno waaweyn oo lagu kabo waxay qodeen ceelal badan waxay qodeen wax casri oo naan arag oo maanta ay noogu horeyso sideed ceeloo solar system waxaana rabnaa in habka solar systemka noo bedelo waxay sameeyeen mashruucii durdur oo aad u badnaa qof kasta oo reer bakiyaana wuu gaaray mashruucaas haashim sheekh cumar good v o a boorama